madaxweynaha soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaaday culmaawadiinka ku qaybgalaya shirweynaha lamaate ee culmaawadiinka soomaaliyeed ayaa hadhowa ay warmurtiyeedka kubaya shirweynaha culmaawadiinka usoona kala dardaaramay iyo xoojiyaa midnimada dhatiyo si lan hela midnimada soomaaliyeed oo waarta madaxweynaha oo kuma hadnagay culmaawadiinka sida midnimada le iyo dowlada aanku garab istaaganyina ilaalinta diinta dhaqanka suubanga iyo nololo muwaadiniinta soomaaliyeed walibana usakabooriya iyo adkayanga doorshooka eedanga jihinta ummada adkayowka dowladnimada horumarinta dalka iyo wacyigelinta bulshada dadku in oo leys dhagaysto ra'yi waa lagu kala duwanaa karaa bini aadanaan nahay isku qalbi ma ahin isku aqoon ma ahin isku maxaanku irahdaye khalfiyaad iyo baagga meeshaan ka nimida isku mid ma aha waa kala ra'yi duwanaa karnaa ilaahay aanu ummadda u sameeyey inay kala ra'yi duunaato laakiin ilaahay ummadda kitaabkaas u keenay inay ku midowdo guryahooda iyo shu-uuntooda iyo amuurahooda iyo sida ay u dhaqanayaan iyo sida wax iyagaa garanaya laakiin halka wax ay ku midaysan yihiin ha kala midab duwanaadaan ha kala muuqaal duwanaadeen ha kala ra'yi duwanaadeen laakiin meel lagu midoobo ayuu ilaahay noo yeelay meeshii lagu midoobayay haddii aan ku midoobi weyno mushkiladeennu markaasay bilaabanay waana maalin dhaweyd saan u sheegay dadka soomaaliyeed inay midoobaan oo hal dhinac ay u wada jeestaan hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay dhaqaalo iyo hadday tahay amuuro ijtimaaci ahoo bulsho dhammaan waxay ku xiran tahay culimmada siday noqdaan culimmadii oo iswadata isu dhinac ujeedda isla socota isdhowraysa haddii dadku ay arkaan waa isdhowrayaan waa isdhowrayaan ayaguna waana isuhir waana isqaadanayaan marka sidaas daraaddeed wax la faro waa ka in la faro waa ka weyntiin laakiin kelmaddii ahaydee midnimada midnimada hoolkan aan isugu nimaada ma aha midnimada xagga qalbiga iyo fikirka iyo dareenka iyo waaye aan ka midowno amuurahaas midnimoo dhanna halsi ay ku timaadaa dulqaaday ku timaadaa haddaan laysu dulqaadan lama midoobi karo nin walba sida uu rabaa haddii in la wada noqdo uu rabo lama midoobi karo anugu waa inaan ku qancaa sida aan rabo iyo sidaan wax u arko inaan la iila wada arkaynin oo dad si ka duwan u arka ay jiraan marmarka qaarkoodna laga yaababa sidaan anigu u arko sidaas inay ka fiican tahay qofka kale u arkay in la isdhegaysto marka haddii la kale ra'yi duwana xataa laisu sheego lan aniga kulama qaban ra'yigaas ahlan wasahlan aniga saasaan qabaa waa lays mid saddexaadaa laga yaba inu yimaado iraniya ninkaana kaa saxan ku yiraha laga yaabaa marka in maxaanku laakiin wax dhan waxa u asala inaanan caroonin oo aanan dhihin mow muxuu muxuu ku dhinac marayaa wixii saxda ahayd ba u sheegtee mw muu qaato inaadan dhihinaa la rabaaye lagu noqnoqdo oo lagu celceliyo oo lagu waxeeyo yacni jiritaanka ilaahay hadda diidana uu inkiray yaa haddii lagu noqnoqdo lagu noqnoqdayna markii dambana muxuu ahaay waxaad aragteenoo maanta adduunyada hal bilyan iyo bar laba bilyan ku dhowaad ummado ah ayaa ka yimiday maalin maalmaha ka mid ahoo lasoo dhaafay oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo keligiis ahaa oo laba ay ahaayeen oo saddex ay ahaayeen yaa lasoo maray maantana laba bilyan oo waxyar dhimanaa lasii marayaa dadka muxuu ahaaye maalintaas meeshii la joogay wixii la aaminsanay ee rasuulku uu ku hadlayay aaminsan maanta marka yacni waxaad dareemaysaa wax walbaahi iyo fikir walbaahi iyo talo walboo toosani bilaabiday u baahan tahay ku adkaysay u baahan tahay wadiday u baahan tahay inay dhabkaa tahay adigay u baahan tahay culimada soomaaliyeed ayaa la aaminsaniyey hadiiyo ka dhabeeyana ka shaqeeyowka midnimada ummada iyo guulli ku deeri kara